warbixinta saboolnimada kenya ee labadii kun iyo kow iyo labaatankii oo uu soo saaray xafiiska tirakoobka qaranka ee kenya ayaa muujisay in sagaal iyo toban milyan oo kenyaana qiyaastii soddon iyo siddeed boqolkiiba dadweynaha ay ku nool yihiin fakri saddexdii qof ee ku nool miyiga iyo mid ka mid a afartii qof ee ku nool magaalooyinka ma dabooli karaan baahidooda cunto matrin volenwa oo ku nool nairobi waa mid ka mid a kuwa baahan waxaanay sheegtay in habeenno badan ay gaajo la seexdeen iyada iyo labadeeda carruura Nakisikuma tu. Nasema hata iishi ningepata kazi ningevumilia nifanye, lakini sina kazi.
waxay tidhi waxaan ku sii sikanayaa nolosha adag waxaana jeclaan lahaa inaan helo shaqo aan qabto laakiin ma haysto cuntadu waa qaali haddii aad haysato laba boqol oo shilin ma awoodid inaad iibsato baako bura valenwa waxa ay ka mid tahay in ka badan konton qof oo helay cunto qallalan iyo qudaar maalintan oo ku filan inay socoto dhowr maalmood qiimaha cuntada oo sarreeya iyo shaqola'aanta awgeed malaayiin kenyaana ayaa la halgamaya quudinta qoysaskooda
Year 2022, uh, we were able to give out to our beneficiaries, the very vulnerable people in the society.
sanadka labada kun laba iyo labaatanka waxaan awoodnay in aan siino kafaa'iidaystayaasha dadka aadka u nugul ee bulshada ku dhowaad shan boqol oo kun oo kiilo oo cunto ah ilaa iyo maanta haddadaanan kula hadlayo bishan agost waxaan awoodnaa inaan ku tabarucno ama aan siino kafaa'iidaystayaasha wax aan haysanno ugu badnaan saddex kun oo kiilo maalin kasta 3,000 kilos every day.
bangiga cuntada ee kenya ayaa la aasaasay sannadkii labada kun lix iyo tobankii waxaana cuntada uu ka soo ururiyaa beeralayda waaweyn iyo kuwa yaryar kuwa wax dhoofiya suuqyada waaweyn iyo kuwa kale ee tafaariiqda gaaridda ururka ee dadkaasi ayaa ballaaratay iyadoo baahida cunto ay kordhayso john gatunga ayaa ka tirsan bangiga It will rely totally on on donors, on organizations like like Food Banking and other organizations.
waxaan si buuxda ugu tiirsannahay deeqbixiyayaasha ururada sida bankiga cuntada iyo ururo kale marka la'aantood ma awoodno inaan maamulno guryaha xaaladda gaajada ayaa la filayaa in ay sii jiri doonto bilaha soo socda ee kenya iyo meelo kale bankiga cuntada ee kenya ayaa muujiyey sida ay uga go'an tahay in uu u caawiyo intii awooddiisa ah
ururku waxa uu nairobi ku leeyahay saddex xarumood oo wax lagu qaybiyo dadka guryaha ugu maamulo dadka da'da ah hooyooyinka da'yarta ah iyo carruurta waxa ay yimaadaan baqaarkan ugu yaraan laba jeer bishii si ay u soo ururiyaan cunno si ay guryaha aanay uga go'in iyo kuwa nugulba agaasimaha fountain of life children's home florence imbai ayaa ka mida kuwa iyagu isticmaala bangiga cuntada ee kenya peter kamaw oo ka tirsan destiny rescue center waa macaamil kale ee bangiga cuntada